allah u naxariistee sahal maxamed sahal oo shan iyo soddon sano jir ahaa ayaa sabtidii lagu dilay magaalada toronto ee dalka kanada booliska magaalada toronto ayaa sheegay in sahal iyo laba gabdhood oo la socday rasaas lagu furay xilli ay waddada marayeen saddexdooda ayaa dhaawac ahaan waxaa loo geeyey cisbitaalka walow allah u naxariistay sahal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca ilaa iyo hadda booliska ma aysan soo bandhigin cid lala xiriirinayo falkan balse waxay sheegeen in la arkayey gaari cad oo goobta ka baxaya welina waxaa socdaa baaritaan dadka meesha ka agdhowa ayaa waxa ay waxa ay sheegeen in ay hayaan muuqaalo la xiriira dhacdada ayaa waxaa laga codsaday in ay la xiriiraan booliska haddii ay wax macluumaada ka hayaan haddaba waryaha v o e da ahi dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani waxa uu ka waraystay maxamed sahal oo loo yaqaano gardaro oo ah aabbaha dhalay marxuumka ugu horreynna waxa uu weydiiyey sida uu u helay warka ah in wiilkiisa la dilay
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ninkaas ilaahay waana siiyey ilaahay baana naga qaatay sahal wuxuu ahaa nin nabadda jecel oo baarin ah hooyadiisna aabihiisna aada u jecel u ahaa ummadda shalay isugu timid ayaa ka marqaati kacaysa alxamdu lilah ilaahay baana siiyey ilaahay baana cashanay waana ku samreynaa walaala markii aniga la iisoo sheegay waxay ahayd salaat alfajr ayaan ku jiray masaajidkaan ku jiray marka shay wax u dhaceenna haddee wakti waxay ahayd mataqaana kama hadli karo systemka ma ma garan karo say wax u dhaceen qadar allah ninkaas tiisi baa dhamaatay waa la joogtaa la yiri intaas ayaan haynaa tacsida waxa weeye afar maalmood masaajidka qaalib ilaahi baa mahadle aan mahad u celinayo masaajidkaas waxa weeye masaajidka soomaalida ugu weyn oo ku yaala toronto waxayna siiyeen in aan meeshaas maadaama aan guryaha aan isugu imaan karno oo nin mataqaanaa isagana nin la jecelyaha u ahaa oo dad badan u lahaa dhalinyaro badan u lahaa anuga hadda si fiican usii barto waxa middle age iyo iyo agekeyga iyo saddex age ayuuba waxa weye mataqaanaa aaba yaqaanaba waxaan moodahay nin iska dhalinyaradiisa yaqaano keliya qof kasta oo u yimaado itashi wuxuu dhahayay ninkaan nin culus u ahaa nin qaali oo ahaa marka waxa weye waxaa laga garan karaa afar shan jinaaso ayaa shalay lagu tukaday mahad waxaan u celinayaa sheekh abuukar iyo sheekh bashiir iyo abshir iyo maxamed iyo kulli iyo dhammaan staafka o dhan waxaan u celinayaa mahad waa tahay allaha u naxariisto sahal waan kaaga tacsiyeynayaa maxay kula tahay in marxuumka loo bartilmaameedsaday wallaahi waxa weye ninkaasi nin la jeceliy oo ahaa ma sheegi karo marka wa waxa weye ninkii oo oo cadow leh sahal cadow ma lahayn wax cadowga ma lahayn marka waxaa laga yaabaa qadarka ilaahay qadar allah qof walba meel walaalo uu ku dhamaanaya ama biyo ku dhimo ama libaax ha ku cuno ama badda ku dhimo ama tiibisha u dhimo yacni ama waxa waaye ilaahay baa qoray qadarka ilaahay qofba siba u dhimanaya walaalo ma jirtaa ilaa iyo hadda cid kula soo xiriirtay oo ka tirsan laamaha amniga ama dadaalo cadaaladda loogu raadinayo sahal oo ay wadaan hogaamiyaasha bulshada soomaalida maya waxaan umalaynaya weli investigation waxbay ku jiraan ayagaa marka b c s waxaan umalaynaya marka i hope inay ila soo hadli doonaan laakiin ilaa hadda mindaa waxay isleeyihin ninkii isagaaba isku buuqsan marka jaanisay siiyaan dadka gadaal bay igala soo hadli doonaan waxaan umalaynaya communityga waxa waaye wallahi mas-uuliyad weynaa saaran way dadaalayaan mahad iyo cusmaan iyo kulli waa dadaalayaan dad waa dagaalamaan markasta waa dagaalaan way dadaalaan waxa weeye intii tabartooda ayay dadaalaan bal waa arkaynaa wixii ay ka qabtaan axmed sida booliisku ay sheegeen marka la dilayay sahal allah u naxariistee waxaa la socday laba qof oo dumara oo iyaguna dhaawacmay maxaad nooga sheegi kartaa midaas waxaa jira nin saaxiibkii oo aad aan u jeclo soo soo kordnay gabadhiisa ayaa la socotay iyo gabar kale iyagana dhaawac baa gaaray waxaan rajeynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyey oo ay ka buuday oo ay fiican yihiin labadoodaba ayaan rajeynaya insha allah marka labada gabarba waa soomaali soomaali wey labadaba
maxamed sahal oo wiil uu dhalay dhowaan lagu dilay dalka kanada ayuu kaasi ahaa waxa uu waramayay waryaha v o e da ee dalkaasi xuseen nuur xaaji